baahida keentay waxa weeye marka koowaad dowladda somalilan iyadoo waxay leedahay qorshaha horumarineed oo salku leh yoolasha horumar waara ay ka mid tahay helidda cadaaladda marka si guud baa dowladda iyo shacabku wuxuu uga helan yihin si loo xoojin lahaa gaarida cadaaladda cadaaladda adeeg bixiyaasha cadaaladuna markaa way kala duwan yihiin dhaqankii adeeg gaara buu bixiyaa dowladdii waxay leedahay hay-ada cadaaladeed oo iyana adeeg bixiya waxaa jira xafiisya soo kordhaya magaalooyinka ku yaalo iyana si shareecada waafaqsan wax ku xalila marka waxaad khubradii iyo mas-uuliyiintii dowladda ka wada sheekeysanaysaa saddexdaa nidaam isinac socda sida isu kaabaan iyo meelaha gaabiska iman karo ama ama saddex in laisku dhex wadaa laga yaabo inay dhibaato ka iman karto marka taasaa keenaysa in in laga wada sheekeysto waa qayb kamid a dadaalka guuda la xiriira helidda cadaaladda sidoo kale duruufaha dhaqandhaqaale lagu jirana ay adkaayeenba laakiin maanta xilli ku habboon baa la jooga ama dib wax badan loo eegi karo idinka laftiinu door ma ku leedihiin inay horumar samayso shuruucdaad sheegtay ha hadda anaga shirkadayadan kale shirkad qareeno anagunbay nala noqotay xaqdoon lofem inaan inaan inaan kulankan qabano horumarka dadka tirada dadka soo koray badanaya sharciga ka qalinjibiyey dhaqankiisu iyo dowladnimada xooganaanteeda labaduba qeybbay ka kordhinayaa inuu qanuunka guud ahaan koro taasaa keenaysa in khubro badan isu timaado arrinkii ka wada sheekaysato marka way wada socdaan horumarka xirfadda sharci iyo horumarka hay-adaha dowladeed iyo qanuunka laftigiisa marka mar walba maadaama hadda intayn jiray soddon sano tahay mar walba in dib loo eego waxyaaba aynu ku shaqeynayno o nidhaahno waxana maxaynu horumar ka gaarnay meelahee baa gaabis ka jira waa arrin muhiim mar walba xilligeedii taagan yahay waatay agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda cabdiraxmaan kulankan marka laga yimaado agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda tahay bal aragti ahaan sideed u aragtaan kobaca dhinaca shuruucda ee la xidhiidha iyo xagga cadaaladda bismillahi raxmaan raxiim khadar aad iyo aad baad umahadsan tahay horta marka koowaad siyaasadda guud ee cadaaladdu waa iyo horumarinteedu waa mas-uuliyadda wasaaradda cadaaladda topiga maanta laga hadlayaana ahmiyad gaara ee wasaaraddu leeyahay sababtoo ah innaga dowladnimadeenu weli way koraysaa oo dhismaysaa qof kasta oo muwaadina oo somalilan dhalana xaq buu leeyahay inuu garsoor iyo cadaalad dhexdhexaad oo madax banaan u helo laakiin waxaa dhibaatooyin inaga haystaan in adeegyadii cadaaladeed aan dalka la wada gaadhsiin karayn taasaana keenaysa in xeer dhaqameedka shareecada islaamka iyo iyoiyo iyo qawaaniintii taalay maxkamaduhu inay wada shaqeeyaan marka su-aasha maanta iminka topicu ay guuladii soo diyaariyeen la xidhiidhe muhiimkii ana rabay inaan inaan aragto ku darsadaa waxa weeyaan isdhamaystirka iyo waxaas agyaala iyoiyo tartanka marka qodobka annaga wasaarad ahaan noqodaa waxa weeye si adeeg cadaaladeed loo helo oo oo dhammaystiran oo dalkao dhan wada gaadha in saddexdii nidaamee yaaliba ay wada shaqeeyaan oo isbarbar socdaan oo meeshii aan boliis joogin ee aan joogin aanay maxkamadi joogin aan xeer ilaalin joogin ee laga yaabo wasaaradduna inaana xafiis ku lahayn waa in dadkii joogay hadday isqabtaan ay si cadaalada u kala bixi karaan ama sheekh baa la jooga ama caaqil baa la jooga ama oday baa la jooga xeerun bay ku kala baxayaan marka in xeerarkaoo dhan la dhiirigeliyo oo ay wada shaqeeyaan ayaa infact annaga wasaarad ahaan naga go-aan aan u aragnaana somalilan imika xaaladan aynu joogno inay u baahan tahay si aynu hore ugu soconno oo dowladnimadeena iyo xeerarkeenu ay u dhismaan
su-aasha kudambaysan doonaya labadiinaba inaan idin weydiiyo guleed ku kalsoon tihiin ama mad ma u diyaarsan tihiin inaad mar walba halkaad u noqonaysaan ama aad ku tiirsanaanaysaan ahaato hay-adihii dawliga ahaa si aanu gareenkii madaxa banaanaa ama aanu u luminin door ay lahayd garsoorku qareenku wuxuu macnana leeyahay sharafna leeyahay lacagna soo gasha marka dowladnimada xooganta waayo dadku waxay ku baahanayaan haddii dowladnimaada uga aqoon badan tahay ay jirto marka anaga in dowladdu korto o xoog yeelato oo sharci isku xukunka sharcigu weynaysto oo garsoorku faa'iidaysta oo faa'iida shaksiya baa noogu jirta marka taasun baanu qayb kami ka mid nahay bahdaa guud ee cadaaladdu say u shaqeyn lahayd ka shaqeynaysa cadaaladdiina adeegyadii cadaaladina dad kala badan baa bixinaya marka waxaan noqonsanay keligayo inaanaan bixinaynin odayadii dhaqanku bixinayaan culimadii bixinayaan sidee marka arrimihii laisu waafajiyaa meelaha ay isdiidi karaan meelaha iskaabayaana loo xoojiyaa weeye waxa u baahan in in in laga wada sheekaysto si aan tartan u imanin oo dadka dhaqankuna dhinac kale u dhaqaaqin bahda iyadan sharciga dowladda ku shaqeeya ana dhinac kale aanaan u dhaqaaqin